بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حشرني كتاب التوحيد عشر كاني وعشر كتضوات يافر وحانا كبلابنا يا باب كسيدي طبناد باب ما جاء وحبابي بابي شيخ رحمه الله تعالى baabu maa jaa ana sababa kufri bani aadam wa tarkihim diinahum alguluwu fi saalixiin huwa alguluwu fi saalixiin wuxuu yidhi baabkaani wuxuu baab u yahay wixii ku soo arooray gaalnimada ay bilow-aadnigu gaaloobeen sababta keentay waxa weeye iyo inay diintoodii ka tagaan haa macnaha inay gaalnimo ku dhacaan diintoodiina ka tagaan waxaa sababay oo sababta u ahaa wa alguluwu fi saalixiin in guluwi lagu sameeyo dadka wanaagsan maa macnaa alguluwi guluwiga waxaa la yidhaahdaa waa mujaawasatu lxaddi xadka in la dhaafo ile qof walba addoona xuduud buu leeyahay xadka in la dhaafiyo qofka waxa weeye fi thanaa ammaanta la ammaanayo oo waxa weeye la sheegayo imaa qadxan ow madxan marka innagu soomaalida marka aynu nahay ammaanta waxaynu u naqaanaa qofka markii wax wanaagsan lagu sheego laakiin xagga carabiga thanaa waxaa la yidhaahdaa qofka wixii lagu sheegay shar iyo khayr oo labadaasuu quluwigu noqdaa qofkan in wanaaggiisa inta la sheego iyo salaaxiisa iyo wanaaggiisa markaa quluwi inta lagu sameeyo isagii la caabudo ama waxa weeye hoos loo dhigo oo ceebtiisa iyo xumaantiisa la sheego oo xaqiisii lagu tunto laakiin labadabadana thanaa waa la yidhahdaa oo xadiidkii baa kutusaya in labadaba thanaa la yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam janaasa agtiisa la soo mariyey saxaabada la fadhiya fa ahnow fiihi khayra ninkii ayay janaasadaa dhintayba khayr ku sheegeen waa ammaaneen ha ammaan baa leeyahay marka waa ammaaneen madxi weeye luqadda carabiga midka markaasuu nebigu wajabat janaa waajibtay mid kalaa la soo mariyey fa ahnow calayhi sharaa shar bay ku ammaaneen ay shar bay ku sheegeen waa idan marka khulaasatlqowl waxa weeye quluwiga waxaa la yidhaahdaa waa xadgudub qofkii inaad xadkiisa dhaafisid addoon ilaahay buu ahaa markaasa isagii cibaado siisay waa xadgudub sida dadka qabuuraha maanta ku dawaafaya awliyaan baryaynaa dhahaya ee ciid ka qaadanaya dad dhintay sidaas ugu mashquulsan waa alguluw weeye waayo xadkiisa ee qof ka dhaafinayaan waxaa looma abuuran cibaadada ilahay baa iskale inaad qofka xaqiisii nusqaamisid oo waxa weye xaqiisii ku tumatid ood hoos u dhigtidna iyaduna waa quluwi labadabana waxaa ku dhacay kan xadgudubka oo qofku darajo uusan lahayn la gaarsiiyo waxaa ku dhacday annasaara oo aayaddeenu ka arki doonaa oo nabiyullaahi ciisa bay quluwi ku sameeyeen ilaa yidhaahdeen waa allah ilaa yidhaahdeen ama waa ibnullah ay dhaheen ama waa thaalithu thalaatha in marka waa xadgudub xaqiisii baa la dhaafiyey in xaqiisa hoos loo dhigana oo qofkii la dulmiyana yahuud baa ku dhacdo waxay yidhaahdeen nebi ma aha ee waa garac waa weladu zina xaqiisii bay ku tunteen marka waa iyaguna saasay ku dhaceen quluwigaas labadaba lama ogola marka dadka muslimiintaana marka dad badan oo maanta jooga ayaa awliyadii iyo ambiyadii iyo nebi maxamed iyo qabuurihii iyo quluwi ku samaynaya oo xadgudub ku samaynaya oo waxa way ku xadgudbaya shiicaduna waxay ku dhaceen kii yahuudda oo waxay samaynayaan iyo kii nasaara labadaba way ku dhaceen saxaabadii qayb aalubeyt bay leeyihin oo cali bin abi aalib iyo waa caabudayaan xasan iyo xuseen iyo ay caabudayaan iyo faadimo iyo cibaada u samaynayaan oo baryayaan waa quluwi saxaabadii kaloo wanaagsaneyd abubakar iyana hoos bay u dhigeen waa gaalaysiinayaan waa caayayaan xumaan bay ka sheegayaan idan waxaasoo dhan waa quluwi marka lama rabo wasadku waa maxay qofka wanaagsan khayrkiisa iyo wanaaggiisana waa lagu ammaanayaa laakiin waxaa leeyahay ilaahay baa waafajiyey khayrka ilaahay waafajiyey haddaa ku dayan kartid khayrkaa kaga dayo qofku wixii khalado isaga uu la yimaadana haddii uu markaas yahay ahlul icdaar oo loo cududaaraya matalan nin shiikhaa oo la yaqaan oo sunnihii iyo wanaaggii ku toosan baa khaldamay khadaa ku dhacay lama caayaya lamana dhibaataynaya eh waa loo cududaarayaa oo waa qofku waa khaldami karaa kullu bini aadan khadaa nabigu waa tu yiri khayr khadaa'ina tawaabuun idan marka baabkan waa ataxdiir la inooga digayo guluwiga guluwiga la inooga digaya axaadiidtana waan arki doonaa waxau yidhi shiikhu wa qowli illaahi tacaala aayaddii buu keenay ee guluwiga diidaysay wa qowli illaahi tacaala allah waxa yidhi waa fi suurati nisaa ay macnaa qowli illaahi tacaala buu baabkaana u baab yahay yaa ahla alkitaabi laa taqluu fi diinakum buu yidhi allah yaa ahla alkitaabi kuwii kitaabka la siiyey waa alyahuud wanasaara laa taqluu guluwi ha ku samaynina fii diinikum diintiinna marka labadii quluwiba waa la nahyinayaa xadgudubna ha samaynina oo qofka xadkiisa ha dhaafinina ha dulmiinina oo qofka hoos ha u dhiginina laa taqluu fii diinikum hayra alxaq waxaan xaq ahayn yaa alkitaab laa taqluu fii diinikum walaa taquuluu cala allahi ila alxaqa ilaahayna ha ka odhanina wax xaqa mooye wax kale ha odhanina allah subxaana wa tacaala wuxuusan xaq u lahayn ha ku tilmaaminina cid aan cibaado xaq ulahayna cibaadaha siinina ilaahayna waxa weye ha ku xadgudbina ha odhanina ilmuu dhalay walaa taquluu cala allahi ila alxaqa leanno xaqdarra ilahay ka yirahdeen waxay yihahdeen ilmuu dhalay ha walaa taquluu cala allahi ila alxaqa inama almasiixu ciisa bnu maryam rasuul llah nabiyullaahi ciisa waxa weeye oo ibnu maryama wiilkii maryama dhashay inama almasiixu masiix wax kale maahee waa ciisa bnu maryam waa nabiyullaahi ciisa maryama ayaana dhashay weeye inama almasiixu ciisa bnu maryam rasuulullah waa rasuulkii ilaahay idan markaa inama almasiixu ciisa bnu maryama waxay ridiyeysaa nasaara rasuulullahna waxay ridiyeysaa alyahuud ha wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxu minhu labadoodaba waa lagu radiyaya waayo nasaara waxay yidhahdeen waa ibnullah waa allah waa caabudeen yahuudna waa ku gaaloobeen waxay yidhahdeen waanu dilay oo garac buu ahaa labadoodaba waa lagu radiyaya marka wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxu minhu ilahi waxau yidhi fa aaminuu billahi wa rasulih war ilaahay iyo rususha rumeeya walaa taquluu thalaatha ha odhanina waa thalithu thalaatha aayaddii kala caddaysay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thalithu thalaatha waa gaalnimo in ilaahay loo tiiriyo oo waxay yidhahdeen waa ibnullah ama waa allah ayuu saddexeey alibnu waalabu waxa weeye waruux ayay dhaheen marka waxaasoo dhan waa gaalnimo wey walaa taquluu thalaatha inama allahu ilaahun waaxid allah waa keligi wey lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi allah waxa uu leeyahay waxa samaawaadka iyo dhulka ku sugan oo dhan lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard ha ayuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaah waa ka nisaaya waxaas inama allahu ilaahun waaxid subxaanahu an yakuuna lahu walad ilaahay waa ka nasahan yahay waa qul huwa allahu axad walaysa lahu saaxiba waa ka nasahan yahay in loo tiiriyo ilmo inama allahu ilaahun waaxid subxaanahu an yakuuna lahu walad lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard marka allah subxana wa tacaala waxaasoo dhan hani buu ka yahay wa kaana allahu haniyan xamiida fi suurati nisa aayaddan marka waxay radiyeysaa oo taxdiir ah oo lainooga digayaa maadaama alyahuudu wanasaara looga digay oo lagu ceebeeyey taa innagana waa ina haysataa waayo waataynu soo marnay kalaamkii sufyaan uu yiri waxa weeye uu yiri fakulu maa dama allahu alyahuuda wanasaara fi lqur'aani fahuwa lana wax alla wixii iyaga xumaana oo la yiri war waxaa iska daaya oo qur-aanka laynoogu sheegay inagana waa taxdiir waa laynooga digaya marka waxaa laleeyahay haddaa muslimiintii tihiin quluwi ha samaynina oo saalixiinta qulubi ha ku samaynina waxaa u jeednaa maanta qabuurihii iyo awliyada la baryaya iyo waxaasoo dhan waa alqulubu fi saalixiin mana aha wax bannaan waa xaaraam weeye yahuudna uma bannaanay innagana inoma bannaana waa inuu qofka waxaa bannaanka ka maraa maxaa la rabaa marka waa inaad raacdid alkitaab wasunna caqiidada saxiixa caqiidatu rasuulillahi sal salam caqiidatu salaf asaalix oo maxay tahay waa tajriidu tawxiid wa tajriid almutaabaca tawxiidka ikhlaaska iyo wanaagga ilaahay keliya inaad caabudid waxa weeye aadna la timaadid mutaabaca nebi maxamed ah raacid calayhi salaatu wasalaam guluwiga nabiga lagu samaynayana xadiidka dambaa ka hadli doona waa gaari doonaa insha allah casharka dambaa kaga hadlayna qaala waxau yidhi shiikhu wafi saxiixi ay fi saxiixi albukhaariy imaamu albukhaari baa warinaya atharkan wuxuu ku warinayaa fi kitaabi tafsiir ayuu ku warinayaa markuu aayadahaas ka hadlayo ayuu waxa weeye ku warinaya waxa uu yidhi wafi saxiixi ay fi saxiixi albukhaariy can ibni cabaas radia allahu canhuma waa cabdullahi ibni cabaas radia allahu canhuma isaga iyo aabihiiba ilaah ka raali noqdee fii tafsiiri qowlihi tacaala markuu fasirayey aayaddan fii suurati nuux uu fasirayey oo nabiyullaahi nuux calayhi salaam waatuu qoomkiisii markuu ilaahay markuu la hadlayey waxa uu yiri waxa uu yiri markuu aayadihii qur-aanka ka soo hadlay wa makaruu makran kubbaara ha oo ay gaaloobeen oo nabiyullaahi nuux ay u diideen wax walba intuu ugu yeeray dacwadii oo si walba ugu yeeray waatay diideen oo dhagaha faraha gashadeen ilaa aakhirkii uu yidhi wa qaaluu laa waxay is yidhaahdeen iyagii isku dardaarmaya ha watabacuu man lam yazidhu maalahu waladahu ilaa khasaara wa makaruu makran kubaara iyagii kuwoodii waaweynaabay raaceen oo waxa weeye dhunsanaa markaasay kuwii waaweynaa oo odayaashoodii oo la daba joogay ayaa dadkoodii la hadlaya markii nabiyullaahi nuux loo soo diray oo uu sanamyadii ka digay ayay isku dardaarmeen waxay yidhaahdeen wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum awalan horta dardaarankaasay siiyeen haddaad tihiin qowmu nuux baa isla dardaarmaya ha ka teginina ilaahyadiinay dheheen waa jamcu aaliha aalihatakum waa ilaahyadii oo dhan ha ka teginina oo macnuhu muxuu dhacayaa cibaadadeedana ha ka tegininoo caabuda ciddii dhibaato ku samaynaysana ha ka celiya marka cibaadadana sameeya oo caabuda ilaahyadii difaacana weeye maadaama nebiyullaahi nuux uu leeyahay war waxaana ilaahya ma aha oo waa dhagxan aan macno lahayn aya waxay leeyihiin ilaahyadiina difaacda waxa weeye caabudana wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum si gaara walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wa yacuuqa wa nasra shan sanan bay aad iyo aad ula dardaarmeen waxay yidhahdeen bal inta kaleba yeelkeede horta shantaa marna ha ka teginina waa markii hore si caama ilaahyadoo dhan bay amreen in la ilaaliyo laakiin kuwii ugu waaweynaa ayay yidhahdeen aad ugu dhega siday qurayshiba ahaydoo laata iyo cuse iyo manaat iyo ugu waaweynaayeen laakiin saddex boqol iyo lixdan sano baa kacbadii yiilay baani qolo walba mid soo dhigatay marka waxay yidhahdeen shantaan aad u ilaaliya shantaanay maxaad ahaydeen marka shantaan sida gaarkaa loo ilaaliyey waa magacyadii marka maxay yihiin waxa uu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas waxay ahaayeen buu yidhi haadihi asmaa'u rijaalin saalixiin waxa weeye qowmi nuux waxay ahaayeen buu yidhi shantaa nin oo magacyadooda la sheegay rijaalu saalixiin dad wanaagsan oo saalixiina saalixiyaa la yidhaahdaa man addaa xuquuq allaah wa xuquuq alcibaad qofka xuduudda xuquuqda ilaahay guta oo ilaahay si fiican u caabuda waana soo marnay xaqa ilaahay waa an tacbud allaaha laa tushrik bihi shaya an yacbuduuhu walaa yushriku bihi shaya waa soo marnay xadiidkii mucaad marka qofka xaqa ilaahay guto ka soo baxa addoommada xaqoodana guta ayaa saalix la yidhahdaa marka dad ahlu khayr oo wanaagsan bay ahaayeen wuxuu yidhi haadihi asmaa'u rijaali saalixiin fii qowmi nuux ayay ahaayeen waxa uu yidhi saasay ahaayeen falamaa maatuu marka ay dhinteen buu yidhi falamaa halakuu markii ay dhinteen dadkaasi ayaa awxa shaydaanu shaydaan baa wuxuu u waxyooday an insibuu ilaa majaalisihim allatii kaanuu yajlisuunahaa ansaaban haa wuxuu u waxyooday shaydaan wuxuu yidhi war dadkan saalixiintaa dhintay sida riwaayado kalaa caddaynaya way ka murugoodeen culumay u ahaayeen atbaac bay lahaayeen aad bay uga murugoodeen markaasuu shaydaankii wuxuu ku waswaasiyey wuxuu yidhi sawirradoodii inta qortaan oo sanamyo ka dhigtaan meeshay fadhiisan jireen dhiga si aad u soo xusuusataan cibaadadoodii ood ilaahay markaa si fiican ugu caabudaan oo ku dayataan magacyadoodiina ku magacaaba wa sammuuhaa ku magacaaba biasmaa'i magacyadoodii fa facaluu waa sameeyeen sanamyadii bay qoreen kan suwaac bay u bixiyeen kan wuddi bay u bixiyeen kan yaquud kan yacuuq saas u bixiyeen nasar shantiiba mid walba meel baa la dhigay mid walba meeshii uu shiikha ka ahaa oo uu fadhiisan jiray baa la dhigay waxa uu yidhi falam tucbad lama caabudin markaa lama caabudin waayo dadkan markaa way garanayeenoo inay dadkan ilaahye ahayeen waa ogaayeen laakiin shaydaan baa waxaan ka dhaadhiciyey ha waa wasiila shaydaaniya waxa uu yidhi falamaa halaka ulaa'ika markay kuwaa dhinteen oo odayaashii waxaan sameeye dhammaadeen wa nusiya alcilmu cilmigiina la ilaawey oo jahli la noqday oo cilmigii baaba'ay ayaa cubida waa la caabuday markaa cubidad saasaa loo caabuday ha sidaas ayay ku timid cibaadadu idan marka saas ayay ku timid waxau leeyahay sidoo kale aharka uu ku daray qaala ibn اlqayim raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi wa qaala hayruhu cabdullahi ibn cabaas maahe culummada kale waxay yidhahdeen sida ibnu jariir iyo ay wariyeen waxay yidhaahdeen culummada kale lamaa maatuu markii ay dhinteen cakafuu calaa qubuurihim qabriyadoodii bay dul fadhiisteen waa ka murugoodeen shaydaan baa markaa u yimid oo waxa uu ku yidhi sawaruu tilka siwar sawirradii bay sameeyeen waa dhigeen meeshii kabacdina magacyadooday u bixiyeen kabacdi marka ayaa la caabuday ha markii cilmigii baabaay oo jahli la sugaay ayaa la caabuday ilahya laga dhigta shaydaankii baa wuxuu ku yidhi baa layidhi riwaayado badan baa caddaynaya wuxuu shaydaanku ku yidhi kuwan ayaa aabbayaashiin caabudi jireen lagu waraabin jiray ilaahay bay ku baryi jireen awliyay ahaayeen saa sameeya sidii bay sameeyeen ilaahyaa laga dhigta haddaba marka waxa uu tilmaamay sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala aharkan cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cabaas waa athar saxiix ah laakiin macnaha aayadda daahirkeeda iyo atharka wuxuu leeyahay sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala qowmu nuux macnaha markii nebiyullaahi nuux loo diray waxaan iyagoo caabudaya buu ugu yimid oo sanamyadii aanay caabudi jireen marka horay baa dee loo caabuday waayo athar xadiid kalaa caddaynaya maaha macnaha inay xilligaa nabiyullaahi nuux waxaan bilaabmeen ka hor ayay soo caabudeen way bilaabatay way bilaabatay kabacdi baa nabiyullaahi nuux loo diray marka iyagoo haysta sanamyadan oo athar xadiidka kaleoo warinaya imaamulxaakim iyo cabdullahi ibni cabaas ayaa caddaynaya kaana bayna aadam wa nuux casharata quruun toban qarni baa u dhexaysay kulluhum cala alislaam islaamnimay ku sugnaayeen kabacdiba markaa shirkigan bilaabmay kabacdia nabiyullaahi nuux loo diray markaa calaa kulli xaal marka khulaasatu lqowl waxa weeye atharkaas iyo aayadduba waxay inooga digayaan alghuluwu fi saalixiin qofka in ghuluwi lagu sameeyo ma bannaana qofkan hadduu dhintay isagaa duca mudan ma aha in qabrigiisii la tago oo la isku xoqxoqo oo ciid laga soo qaato oo la baryo waxaase waa shirki weeye waa wasaa'ilu shirki hadhow aakhirka marka dambe waxay gaarsiinaysaa dad dambe inay caabudaan oon waxaan aqoon marka qabuuro badan oo maanta cibaado lagu samaynayo waxaa dhici karta in ilaahye caadiya laga dhigta marka dambe leanna waxaan oo dhan waxay ka yimaadeen dad saalixiin oo quluwi lagu sameeyey laati cuse iyana waa soo marnay laata inuu nin saalixa oo ay jeclaayeen uu ahaa oo quluwi ku sameeyeen kuwan qoom nuuxna waa kan marka waxaa la rabaa qofku inuu caqiidadiisa iyo diintiisa ka qaato kitaabka iyo sunnaha wixii khilaafsanna uu bannaan ka maro insha allah axaadiitana casharka dambe aan ku arki doonaa uu nebigu ka digayo quluwiga in lagu sameeyo walxamdulilah rabbi caalamiin